bandowga ka jira meelo badan oo dunida ah waxaa keenay cabsida laga qabo in xanuunka coronavirus uu bulshada ku dhex faafo dad badan ayaa arrintan ay saamayn ku yeelatay noloshoodii dadka qaar ayaa iyagu siyaabo kala duwan uga faa'iidaystay wakhtiga guryaha la joogo cabdilaahi aadam siciid iyo xaaskiisa sahre maxamed cabdilaahi waa qoys ku nool xaafadda belbela ee magaalada jabuuti waxayna sheegeen in iyagu ay ku faraxsan yihiin wakhtiga isu heleen iyagoo sheegay inay meel wada dhigteen qorshayaal badan oo horumarka qoyskooda khuseeya cabdilaahi iyo sahre ayaa u warramay wariyahayga jabuuti sagal siciid faarax awal dee waktin iskuma hayanoo xaaskuna shaqa tegaysa anigana waa shaqa tegay habeenkii waan soo wada hooyeyne dharaartiina waa kala soo feeneen laakiinse waxaa nasiib isku helnay iminka koronaaguna soo fadhiisiiyey farxad bay noo tahay ayaan leeyahay dadka taageersan baanahay dee alxamdulilah aad baan ku farxsanay aniga islaanteeda waqti badan isku helnay marka marka hore laba ragoo guriga jooga haydeenoo subaxii baa lakala caymadaya hadda laakiin bil iyo bar wax kale ma haystaan idinku baa ishaya haade maxaan kalaan qabanaynaa markii dharaartii aan kala soofno ee habeenkii soo hoy waan daalanay ma sheekayn karno oo ninbada halkiisuu ku dhacay laakiinse iminka waan haasaawanaa wixii reerka ka maqan baan yaan iska wareysannaa danaheeni kale ayaan ka wasanaa mustaqbalkii maxaan haw aan qabsannaa dee iminka tale iyo waxbaan isku darsanaayo maasha allah aad iminka noogu sarraysaa noloshii maasha allah waxaan kule waanu ku faraxsannay bishan rabadaan ee kusii biirtan waa farxadda farxaddiisa waxaan leenahay ragga reeraha iminka dee u fadhiya ee dumarada usoo fadhiisto dibta halaga daanaya dumarada wakti hala siiyo ubadka halala shaqaysto waxaa laga bedlaa reeraha rag waa taliyaa ma leeh adu maxaad ka badishaa sida guriga weli cunto ma karisay gabagabadha guriga ma kala shaqaysay maxaad weli banaanka ma ka soo adeegtay maxaad maxaad qabatay islaanteeda wax badan oo la qabta ayaa jirta aqalka oladi hawshii ee qabataba qayb anaa qabtaa inankii yaraa urugdabes aqalkaa noqdo adeegihii baa noqdayba markay jikada ku jirto waxaan kasoo qabtaa waxay u baahanta banaanka ayaan usoo adeegaa alxamdulilah aad baan isku faraxsanahay imika waan caroosnahayba
weli inaad wax karisa isku daday cunto iyo dabka saarta shaax ugu yaran xataa horta shaax baan garanaya soo la saare weli cuntada kale maan saarin waan ka yardadadaa imikawaxay barteen bashasha iyo tamaadka si lagu gooyo baastada soo la saare waan bartay soonskii way hadhay inaan hadana u raaciyo soonskana dhawaan waan barin doonaa dollar marka waa fursad xataa wax lagu baran karo intan badowgu qofkii caafimaad qabeen dhib ku dhicin haadin islaanta hadday kaa xanuusato o kale ayaa cunto kuu siinay ma faamiligaaga ugu yaadhay mise faamiligaaga ugu yaadhay waa ina adoo baritid oo caawisid oo cuntada si loo gariya taqaantid cunta diyaarsan cuntadii karinaysa oo kale waa inaad u diyaarso oo karisid weyn marka intayna bikoon waan ayaan leeyahay wax kasii baro haddii islaantaada xanuusato o kale si aad ugu adeegtid aan dibadda qof kale ugu dadooninba saasaan insha allah rajeynana dollar anigu wallaahida horta dee fadhigu waa horta alxamdulilah waa nasanay maxaa la idhahdaa kulleyba hadda shaqada ayaa noo fiicnayd marka shaqadu maxay ku fiicnayd isagoo hadda wuxuu leeyahay anigu shaqada way dhib bahayd hadda islaanteedii waqti baan la helo aniga baastay waxbaan dalacayaa adiga shaqadu waxay kugu fiican tahay haa de waa dhulkaa baan maxaa la idhahdaa asxaabta la arkayay dee shaqadu kulleyna waa isboor fadhiguna ma fiicno markaas insaaniman baan ugu xiisay haa shaqada guriga inta badanaa qabta maasha allah de isag noo caawiya waxaan uga baahdan ila garab maxaa la idhahdaa odaygii reerkooda inaa waxba kasii loo diyaaray weeyaan laakiin wixii caawimaadan uga baahdo i garab galaa marka in lasii bandowga lasii biiriyo ma la qabtaa mise waa kasoo horjeedaa may may in lasii biiriyo waan la qabaa dumar waxaa jira oranayaan waxaa odagayga inuu cunto kariyo wax walba sameeyo waan doonayaayo may may maxaa laydhaha intaama taageersani waxaan jecelahay in odayga wax kasta loo diyaariyo dhanka ilaahayna waad ka heleysaa ajar ajarna uu kuugu jiraa maxaa laydhahdaa wixiisoo dhan inaa loo diyaariyan jecelaha dadka dumarka guryaha fadhiya waxaa jira odaygu isagaa xaq wale waxba loo sameeyo maxaad maxaad oran lahayd dumarka xilligan guryaha jooga maxaad tala siinay waxaan tala siin laha wallahi inay reerahooga maxaa laydhahdaa eegaan nadaafada ilaaliyaan odayga ilaaliyaan ubadka ilaaliyaan maxaa laydhahdaa dee qaybtooda de ka qaataan si fiican isboorti ma samaysaan guriga inta la fadhiyo waxaad waa lanaaxaa dadka cuntoon bay cunayaan marka isboorti ma samaysaan adii xaajeed horta waan waa madaalna horta isboortka laguu sheegaya koowaad anugu dad islaamaan nahay oo salaad tukada salaada isboort nagu filan garan shanta waqti aan tukanayna baan isboortno ah haddii taa aan soo raacna isboort kale t v gaal baa imika gabadh baaba imika ayaa ka yar samaysa isboort taasaan ku yardadayda hadda isboortkaasi waan yar
barnaamijka isboorka ayaan kala socdaa gabadhaas maan deen eegaasay sameyso oona kadaba sameeya dee waan cuslaado iminka waan yaabanayba marka barnaamijka yar baan yaran yaan la yarsa sameeya isboorka intaad fadhidaan guriga inuu hilib idinku saaidin ma moodaan haa dabcan maradii dhaqaaqin lagu yiri albaabka gaadhin lagu yiri dee waa qasab inaa cunto cunaysa oo jiifaysid hilib kugu bira bilhadal taasi isboortka waa loo bahan waa lagamamaala inaa qof isboort sameeyo oo uu baxo dhulka cilada uu baxo jimicsi yar soo sameeya u baahanyahay dee adin walaa kor baan saa u yarbaxaa u yarbaxaayo oon jimicsi yar soo yar sameeya socod yar ad alxamdulilah de waan dadaalana intii itaalkeena doolar taraawiix waxaa lima jirto guryaha lagu tukado adii xaajid waa soo tukan doontaa ha imaamkii waanahay maadiinadin waa yadameen ya markaas waan rajeynaynaa dee in aqalkaa lagu tukado maalintii noogu waxay noqonaysaa fursad ugu wanaagsan uguna fiicneed maantay noqonaysaa reeriyo aqalada taraaf kula tukanaya waa shayga ugu qurux badan ba marka xataa dhinacii diinta dadka waa laska dhiirigelinayaayo qur-aanka waa lasla akhrisan salaada waa lasa tukan waa las- waa laswacyigelin jeceysa ayada bilaamayba waa maalin cibaada waa maalin rabadaan barakaysan jeceylku siyaadada imku bilaamayaba marka aqalka islaantaad ku wala tukanaysiin ee wala afturanaysiin ee aqalka la wala joogo dee wax wanaagsan wanaag badan baa soo biiray aan lehay caafimaadkeena ku jira dee inaan fadhino Ma- ninba ma jecla inuu gurigiisa dhex fadhiyo oo dee inu shaqatu nin walba jeclaa laakiinse mar caafimaadka meesha tumin dee caafimaadka walba ka beebsan wixii dhacay ha dhacaan marka idinku sida ugu fiicnaa baad uga faa'iidaysanaysaan inaad qoyskiina dhisataan sida haa dee waayo waxaa jira tala badan oo labada qofood labada qof waa labada qof ee isu siraa weene dad oo dhan iska dugan faamiliga labada qof waa isku dhow labada qof ee lamaanaha marka imka tala wanaagsan baan isla dhignay insha allah waxaan rajeynaa dee horumar wa- ballaaran inaan sameyna doolero markuu xanuunka naga dhammaado doolero kuwaasi waxay ka lahaayeen cabdilaahi aadam siciid iyo xaaskiisa saare maxamed cabdilaahi oo ku nool xaafadda belbele magaalada jabuuti oo u warramayey wariyahayga dalkaasi sagal siciid faarax